bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal qodobada wararka idaacadda warsan singhaytana maybankuwiina biilaan bahasan oo weli ku teegin degmada buurakaba banaanbaxyee lahan ku horjeedaa al-shabaab oo ku dhihi degmada buurdhoowe ee gobolka geda dadweynaha reer baydhabo oo ku qiib qaadahayaan dhismaha masjidka weyn ee dabaqeynka magaalada baydhaba madaxweynaha hirshabeelle oo ku hadlay dagaala beeleedya ku dhihi deegaano hooseedaan degmada maxaase ee gobolka gedaa faahfaahinaha ayaha kubahay muwaadiniin soomaaliya oo la kadilay koonfur afrika dagaala ku socda galgaduuda madaxweyne waare oo warha ku saari dagaalka maxaasa ra-iisul wasaare kheyre oo faray indiri ee qurba joogta soomaaliyeedda qodobada dibaddan amaybaa ku mid ah militariga syriya ee israa'iila oo eedeymahan isjiidiyeen ah haweeneyen dhalatii dalka argentiin ah oo markale ah dib lanfas ay ku gadaal ingmuddi afdooblaka haysadee
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
antaasay dhugusadayaal qaar ku mid a qodobada warka oo kooban haangatana ka dhawaada warkiyo fadsanga kulankun xil wareegyowka madawiinaga cusub ee maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen weliba goobroog ku hayay xildhibaano iyo wasiiro ku tirsan xukuumaddii madaxweynigii hore koonfur galbeed shariif xasan owsheegeedan cabdiqaadir shariif sheekhuna maye oo haayisay ayaga xilka madawiinaga waana ee guddoomiyaga baarlamaanka koonfur hoors iyo munaasabada xilwareegyowka hadallo dardaaran ambadanaayha ku jeedii
saaka waxaa sharaf noo ah inaad nagala soo qayb gashaan munaasabaddan xilwareejinta ah oo taladii xilkii iyo awoodihii madaxweynahaba aan si rasmi ah aan ugu wareejin doono madaxweynaha la doortay mudane cabdilcasiis xasan maxamed sharafay noo tahay inaad nagala soo qayb gashaan nagu maamuustaan goobjoog iyo markhaatina aad ka ahaataan insha allah waxaana rajaynayaa insha allah madaxweynaha ilaahay aan uga baryaayaa in uu u fududeeyo xilkaas adag aada u doorateen inuu u fududeeyo annaguna mas-uuliyiin shacab nooc walbaan ahaano inaan diyaar u ahaano boqol kiiba boqol madaxweynaha inaan taageerno la dhinac istaago lala shaqeeyo si shaqadiisa iyo waajibaadkiisa ay ugu fududaadaan runtii madaxweynaha oo lala shaqeeyo asagana ilaahay uu u fududeeyo xilkiisa
madaxweynahaga cusub cabdicasiis lafta gareen iyo xilwareegyowka ku sheegi walyaabo ahamiyadda gooniga ee usi sii doona maamulgey intiliga guda jara muddo xileedka afarta sin ee hataadareerta maanta oy tahay arbaco taariikhduna ay tahay lix iyo labaatankii laba kun iyo siddeed iyo tobanka waxaan la wareegnay xilkii madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed oo aan kala wareegnay kursimihii madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ahna guddoomiyaha baarlamaanka mudane cabdiqaadir shariif sheekhuna ahmiyadda annada koowaad oo qorashaha waxqabadka annaga dowladda ah horaan usoo sheegnay waxaa baryooratega koowaad noole amniga amniga deegaanada koonfur galbeed waxaan siinaynaa ahmiyad koowaad qorshaha amniga ee aan ku kala shaqayn doonno insha allah waxaan soo celin doonnaa amniga guud iyo midka gaar ahaaneed shaksiga iyo hantidiisa waxaan ku dadaalaynaa shacabka ku nool koonfur galbeed inay helaan nabadgelyo ay ku cibaadaystaan kuna fududayso shaqooyinkooda iyo ganacsigooda hadduu ilaahay yidha waxaan ku dadaalaynaa inaan si deg deg ah u furno waddooyinka isku xiro deegaanada koonfur galbeed oo dhan laga bilaabo xamar ilaa baraawo xamar ilaa iyo xaduudka koonfur galbeed ay leedahay qorshaha adeegayaalka bulshada waxaan ka shaqayn doonnaa sidii loo heli lahaa waxbarasho lacag la-aan ah ilaa iyo dugsiga sare waxaan dayac tiri doonnaa dugsiyada waxbarashada koonfur galbeed si carruurteennu ay u helaan goobo waxbarasho oo munaasib ah sida aan horey u ballan qaaday waxaan muhiimad gaarsiin doonaa qoraalka iyo horumarinta afka mayga iyo xoojinta iyo hiddaha iyo dhaqanka reer koonfur galbeed waxaan ahmiyad gaar ah siin doonaa sidii loo gaarsiin lahaa bulshada koonfur galbeed daryeel caafimaad oo lacag la-aan ah waxaan wax ka qaban doonaa dhibaatada dhinaca biyaha dhinaca biyo la-aanta ee koonfur galbeed ee mar walbaba soo laalaabatay ee reer koonfur galbeed biyo la-aanta badan keentayna waxbaan ka qaban doonaa insha allah waxaan dib u dejin u samayn doonaa dhammaan barakacyaashii reer koonfur galbeed meel kasta ay joogaan ama koonfur galbeed dhexdeeda ha joogeen ama gobollada soomaaliya oo kale ha joogeen cid kastaoo barakacyaalka reer koonfur galbeeda waxaan u suubin doonaa qorsho dib u dejin ah oo loogu soo celiyo deegaanadoodii ay deegaanadoodii ugu noolaadaan ogana shaqaystaan nabad iyo nolol ay ku shaqaystaan ay ku helaan insha allah maybali ku sugay madaxweynaga inuusa ahaa dhis goloojay wasiirada xukuumaddii iyo in hoos inti dejiye maamulka degmooyinka deegaanada koonfur orso oo maamulkii uusa ku horreeyey oo hadhisi lama degma haan dhimagna ini dhammaystira hatawayba hor yaalana madaxweynaga xilki la wareegay cabdicasiis lafta gareen dadweynaha magaalada baydhabo ayaa ku qayb qaadaan dhismaha masjidka dabaqeynka ee magaalada baydhabo mukhtaar sheekh aadan dalmar iyo warkunleyn faahfaahiye kumanaan qof oo dadka reer baydhabo aya in iska kooyeen oo magal io bilaan in iska jaraan masaajidka dabaqeenka beledkun baydhabo oo dhismo ku dareerta maybaana dhismeediisa laka hoolayaa muddo siyeed bilood eh dhammaan dadka meelung in iska kooy wali hayana dad kheer doonge oo inis ilqaameen sidii lan dhisi lahay masaajidka dabaqeenka baydhabo dhaqaali iyo hoog lambowlaagi awooda yaka taroohay dhisowka masjidka dabaqeenka kumanaanka geeka meelung rooganga may ku qiib qaado hayana shub lonsuubyaw dabaqa saddexaad ee masjidka culamaauddiin iyo ganacsato iyo ku mid ee guddiga qabanqaabiya u dhisowka masjidka maybaana geekale ka wareejiyey boqol kun doolarka maraykanka ee ku koytay maamulaha guud ee shirkada dahabshil guruba maxamed saciid ducaale maybaana qiib ku etaa qarashka lakabiyi doona dhisowka masjidka oo laka dhimaatiraw hooliis dhismada waxaana ku mid ee guddiga qabanqaabiya u dhisowka masaajidka dabaqeenka beledkun baydhabo iyo ku hadaleen waxaanu joognaa magaalada baydhabo gaar ahaan masaajidka dabaqaynka oo dhismihiisu muddooyinkanba uu ka socday magaalada baydhabo maanta waxaa farxad weyn inoo ah innagoo ku jirna howlmaalmeedkeennii xaiga ahaa oo wadna hawlihii masaajidka waxaad u jeeddaan waxaa socdaa shubkii dabaqii saddexaad ee ugu sarreeyey masaajidka masaajidku wuxuu ka kooban yahay saddex dabaq insha allahu tacaala waxaa kaloo maanta aad noogu weyno oo maamuus noo leh deeq naga soo gaartay muxsiniinta nin ka mid ah masaajidka sidiisaba wuxuu ku socday tabarrucaadka dadka muslimiinta ay bixinayaan waxaa maanta lacag tiradeedu tahay boqol kun oo dollar ay naga soo gaartay maamulka shirkadda dahabshiil guruub xaaji maxamed saciid ducaale jazaahu allaahu khayra aljazaa sidaad u jeeddaan maanta waxaan joognaa dhismihii masaajidka jaamaca masaajidka dabaqeenka magaalada baydhabo oo uu ka socdo shubkii qaybta saddexaad waxaa maanta sharaf weyn ii ah inaan ku wareejiyo guddiga dhismaha masjidka dabaqeedka magaalada baydhabo lacagta boqol kun oo dollar oo masaajidka uugu soo deeqay ilaa miisaankiisa aakhir ha uu hagu bedlo xaaji maxamed saciid ducaale oo ah guddoomiyaha guud ee shirkadda habshiil gruub ahna milkiilaha oo ah ibraahim cali cabdi oo ah wakiilka dahabshiil gruub gobollada baaya bakool uuna ii soo wakiishay inaan ka soo gaarsiiyo lacagtaas sidii unaha ku-xiginii guddiga masaajidka hooba la gebagabeeyey dhisowka mayba katukadu kortay masaajidka halkii marba shan kun qof meelihiiyo kolkii horena katukadu jareen lama kun qof weliba waa natiijo faylo oo bileeran suuradayowka beedka ilaahay i dhisowjay kaasoo dadkii ku qiib qaadiyo ku helo doonaan ajar iyo xasanaad lahankoobo korna ibidayna dareeraaw qof ku noolo ama dhimadaaba eedii dagmahasi mukhtaar sheekh aadan dalmar yaa kaasaaye biilaanbahasan ayaa mayba weli ku teegantaa degmada buurakaba ee gobolka baay maxamuud ali iyo warkunlen faahfaaye gudoomiyaha degmada buurakaba ee gobolka baay weliba usu ku hadlay xaalada buurakaba weliba us sheegay intiya faylata walow gudoomiyaha soo ku dhawaaji inda degmada yaan lahayna eela dadka buuraka bog orordayanga waanu sushaagi inti markii hore bog ororda jaranga warta waan sanadkan babiingalna warta hiligangna degmadii kuteeganta biilaan hooganga waa ka gudoomiyaha hilisula hadlaaya idaacadda warsana runtii xaaladeeda guud ee degmada buurakada eediina kay dhashay annaga shaydanka amniga annaga saydan walba maasha allah taxaalafkeeda maykoofiboo ka jirtay yaroo biilaanaha wajahdi oo maalinaydi maadaama adinkan badoocsan habeen oo kale degmada biilaanada dhigashaan maxaan ahayn sideed dhibaato jar oo biilaanka sabaxa soomaali bay xaalada kala teginidan maya ka dhiiraantay jirtan maleesa waxaana soo dhan degmada ceel oo ilaahi hadda degmada waraabanta oo runtii oo idiyaal oo idayka jiraan malees way waaye wartid warlaa waa wartada waraaba jiraan wartada ma waaye dadka diin makaana xaaladan daraadda ee bilahan wadaan dadka hadda meesha hore horayaan sidoo meelo oo boqolo imeelaasi ceelal oo qanaare guushay oo geli jiirana haddana hortaana ka jira marka insha allah ilaahay yiri waa ilaahay kulay may waaye ilaahay kalan kusoo ka jira ilaahay degmada qaabkii diinan kala fayda ee nimadeedii sidaan walbanay dhinaga kale gudoomiyaha buurakaba soo hadlijay sii wadadaya weliba hoose ku hadalaya xaalada caafimaad ee degmada weliba nusu sheegaya inta hal isbitaalka yaala halkaas isbitaalna usu sheegay inta sunhirinye daawalaanga wasaaradda caafimaadka iyo dowladda koonfur galbeed iyo hay-adaha samafalka ayaa weliba usun sheegaya inta gurmad caafimaad la deeranga walow halkii isbitaalka yaalay degmada usunhirinye daawalaanga runtii isbitaalka miyaa degmada buuraka waasan kataasan degmada waxaa sii xidhina daawadaan daraadyan xidhina isbitaal cusub hadda waqtida hore dhigsaadir insha allah waqtida waan hor bilaawi doono dhabarkaas nimanka aragjaaliga dhistaan isbitaalka sameysmadaan hadii laarbino makaana january bacdihana isbitaalka shaqadiisa laawakasaqarabaanka sidoo kale qaabkii daawadaan jeerkii fadhiyasocote isbitaalka jiliid ku qorashayaan isbitaalka weyn degmadan meesha ayaan koosigaana hayadada maqalka in isbitaalka keeno maala dowladda koonfurta ee wasaaradda caafimaadka waxay koosigaana in isbitaalka shaqaalasha maala daawada dhaqan asra koosigaana dowladda hoose daawlahaan hirmi shaqaalayaal balwintra bishaqayaan lahayn imaayo asoo mashaar siyaasa maalin wasaaradda mashaarka qaarkaas arrin shaahiri isbitaalka dowladda isbitaalka weyn ee qadiim ah aysan ka taagan gudoomiyaha degmada buurakab ayaa weliba hadlijaysu kooyaya hilo degmada iyo iska darsatay biilaan iyo daawalaanga waana injarna hay-adan gurmitayn suubadi eelala iyo goobo caafimaada banaanbahalan ka horjeeda harakada al-shabaab iyo mayba ku dhiyayaa degmada buurdhooba ee gobolka geda cabdirashiid khashka ayaa warkunin faahfaaye banaanbaxdan korjeeda dagaalyahanno ku tirsan harakada al-shabaab iyo waliba usukudhiya degmada buurdhuuba ee gobolka gedo dadka banaanbaxga dhika iyo waliba iyo walaayo kumujiyana minatiya gubeen harakada al-shabaab oo ay deganaayeen shacabka ku nool degmada buurdhuuba sidoo kale odayaasha dhaqanka iyo waliba iyo sheegan inay korkooyaan dhibaatooyinka iyo harakada al-shabaab iyo kujeysiga ayaan degmada buurdhuuba ee gobolka gedo dadka banaanbaxga dhika iyo waliba iyo eediyon ku xumaadana isla markaasna ay sheegaan inayo dagaal iyo la galo doonaan harakada al-shabaab oo inta badan dhibaato badan iyo kahayaan ee degmadaas iyo muddooyinka inka dambeeya waliba dhibaatooyin adag iyo kahayaan harakada al-shabaab dadka ku nool deegaanada iyo degmooyinka ku tirsan gobolka gido walibana ayaa etaato inta badan iyo walaac badan iyo kumuujiyayaan shacabka degan deegaanadaasi gobolka gido ilaa iyo hadda maamulka gobolka gedo mukaadalna banaanbaxga hadda ku dareera degmada buurdhooba ee gobolka gedo madaxweynaha hirshabelle iyo maybaa ku hadlay dagaal beeleedya maalmoga lahadhaafi ee ku dareereen degmada maxaas ee gobolka hiiraana bashiir cabdulaahi ayaa faahfaahinta warkun beledweynaha ku diray madaxweynaha maamulka hirshabelle warqad ka soo baxday xafiiskiisa ayaa looga hadlay dagaal beeleed ka taagan deegaana hoostaga degmada maxaas ee gobolka hiiraan waxa uu ku baaqay in si sharuud la-aan ah loo joojiyo madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdiwaare ayaa u tacsiyeeyey dadkii ku dhintay isagoo caafimaad degdega u rajeeyey kuwii ku dhaawacmay dagaalkaasi odayaasha beelaha iyo dhinacyada ku baxay waxa uu ugu baaqay in ay xal ka gaaraan dagaalka waxa soo celceliya colaadu ay qaabkoodu leeyihiin muuqaal qabiilad balse aysan siyaasad ka marnayn ayaa kusoo lalaabtay hirshabelle waxaan ku baaqayaa in odayaasha iyo siyaasiyiinta hirshabelle ka soo jeeda inay u istaagaan joojinta colaadaas ayuu yidhi madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdi waare madaxweyne waare ayaa ku baaqay in xabadda la joojiyo wixii dhinacyada ay isku hayaanna si nabad ah loo dhammeeyo maadaama qof walba uu nabadda doonayo walaalaha ku dagaalamaya hiiraan ha ogaadaan in colaadaha ay galayaan aysan dan ugu jirin laakiin loo baahan yahay in laga wada shaqeeyo nabadda madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdi waare oo sii hadlayay ayaa sheegay in ay soo arkeen dhibaatada ay colaadu leedahay balse laga shaqeeyo nabadda waxaan leenahay waa in laga shaqeeyaa nabadda ugu dambeyn madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdi waare ayaa guddi u diray joojinta colaadaas ka taagan deegaana hoostaga degmada maxaase kuwa oo isugu jira xubno ka tirsan labada gole ee dowladda hirshabelle gudoomiyaha gobolka hiiraan saraakiisha ciidamada hirshabelle iyo odayaal dhaqameedyo ayaa maalmihii ugu dambeeyey ku sugnaa degmada maxaas ee gobolka hiiraan iyadoo dagaalkaas ay ku dhinteen dad aad u badan halka kuwa kale ay ku dhaawacmeen dagaalada kusoo laalaabtay gobolka hiiraan ayaa salka ku haya lahaanshaha dhuldaaqsimeedyo iyadoo ilaa iyo haatan aan xal laga gaarin dagaallo hore oo ugu dhacay gobolka hiiraan faahfaahiina ayaa ku bahayeen muwaadiniin soomaaliyeed oo lika dilay koonfur afrika muwaadiniin soomaaliyeed ka magacaaba qamada oo ku tirsanaya dalka south africa iyo likadile sida warbaahinta warsan iyo xaqiijeen ganacsato soomaaliyeed oo kan loo dalkaasay kooxo buraade iyo maybal sheegay intii weeraryo ku qaadeen muwaadinkan oo ku sugnaaye irido goobtiis ganacsi maybala kooxdan iyo kafureena rasaas isla goobta iyana ka dhimadiy lanka dhimadayaal ka magacaab jaray bashiir abuukar maxamed iyo onaa markii damba meelasay miidiya ku qaadeen booliiska koonfur afrika oo ku tirsan ganacsatada soomaaliyeedda ilaa nahareysa dilka muwaadinkan iyo qeyb ku ee ugaarsadowka hargaha goysdaayan u haytay tohadii jeerba nafadgooyasa muwaadiniinta soomaaliyeed ee south africa ka noolyihin oo meelasay shaqadan seedayana ra-iisul wasaare khayre iyo farin diriya gooba dadka qurba jooga ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa ku qiib galaya sharaf oo wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha iyo dalkaasi ilan ka sameeyay kooxda kubadda luta ee sam united ee dalka sweden muqdisho rogan ciyaaro saaxiibtinimo oo isdhexgal bulsho ah ra-iisul wasaare kheyre iyo maybaa kooxda sam united ee maamulka kama hadnageeya dagaalka iyoon ka qeyb qaadahaya ama dadaalada iyoon ka qeyb qaadahaya noolayowka ciyaaraha dalka isdhexgalka bulshada warsan baydhabo iyo dhegeystayaal warkaas kula socotana warbaahinta dalka syriya ayaa sheegtay intee dhawaqa qaraxa laku dhiigay caasimada syriya ee damasheg militariga syriana maybaa sheegana anta diyaaradaha dagaalka israa'iil iyo duqayaan gooba xublaka kediya oo ku yaala magaalada damasheqa saraakiil ku tirsan syriya ayaa mayba warbaahinta dowladda aan sheegana anti gantaalada la beegsaday baqaar hubka lakakediya ayaa meelasay oo saddex askari iyo ka dhaawacmeen duqeyntaasi dowladda syriya ayaa maybaa sheegtay anti ayaa la qobaday anta badan gantaaladii militariga israa'iil iyo hatuurana dhinaga kale ciidamada difaaca israa'iil iyo mayba ayaan ku hadalnay duqeynta la sheegay intii iyo dalka syriya iyo kujeysadana bilaameyn dhalatay dalka alje dalka argentin ayaa oo la afduubaday sanadka kun sagaal boqol iyo sideetanki iyo mayba hataa horyadii dib anhale bilaameytan iyo aan dhalatay dalka argentina iyo mayba qabsadeen kooxa dadka tahriibyaalka ee maybana la midoobana aqoonsi ku gadaal markii howlgal wada jiraya filian booliiska dalka argentina ee bolivia meeliya ku sugnayd bilaameytaas yaa oo hataa da-dii la sheegay afartan iyo shan jar ayaa mayba lang ogahayna tan iyo bilowgay sanadkii xiliga iyo booliiska haleen xog eh anti bilaameytan iyo ka sugnayd magaalada bermajo ee koonfurta dalka bolivia dhugunsadayaal warkiya isin kula socotan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo xilligu inta ninkanonyahtan intii warkan kolmida markale hawdi unkulmaana saas ee ammaanaal